فينا يعيد لنا اللحون ويعبقنا أريجا يهيم بنا فتونا فنطلبه وفاء نغلفه صفاء ويزدان بحسن إذا تم لقاء أخوتنا لربي تبصرنا بدرب kanaalka wararka alkataa'ib ayaa baahiyey qaybta saddeedaad ee muuqaalada taxanaa ah ee mashruuca qaybinta sekada xoolaha ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix muuqaalkan oo soconaya qadar lix daqiiqo ee sikimo ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa sidii sanadkan sekada xoolaha loogu qiibiyey tuulada nasrudiin oo ka tirsan degmada baraawe ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose filimkan ayaa waxaa kasoo muuqanaya xoolo aada u fara badan oo maktabka diiwaanka sakaawaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab siinayo fuqarada iyo masaakiinta deegaankan kuwaas oo isugu jiraan lo iyo ari
ومقصدنا رضاه صبرنا واتقينا فبالله التقينا ugu horeen waxaa muuqaalka loogu arkaya dadka la siinayo sakada xoolaha kuwaas oo qof walba la siiyey toban neef oo lo' ah halka kuwo kalena la siiyey soddon iyo shan neef oo ari ah qaar ka mid ah dadkii nasiib ku yeeshay inay helaan toban neef oo lo' ah ayaa kasoo muuqanaya filimka kuwaas oo aada ugu faraxsan xoolaha la siiyey islamarkaana waxay u mahadceliyeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab
cismaan waxaa ku sheegaan nasiibkiis waa fiican yahay afar maalmood iyo lix dibi toban neer
islaam ibraahim maxamed alxamdulilaahi farxaddayda wax la koobi kara ma aha waxaan joogaa waa nasrudiin waxaa loo siiyey toban kaalmood waa la ii siiyey markii saaka subaxadii dhaxay xagga taajiraan noqday alxamdulilah ilaahay maxadda iskale oo naga dhigay dad ahlul tawxiid oo imaan allahe naga dhigaa maxadda iskale ayadan maxaa ka gadaal waxaa kuma xasan xarakadka shabaab almujaaxidiin ah maxadda iskale waxaan joognay nastardiin marka alxamdulilah toban neef lo ah liisi allah i barakeey kolba dadkii maaragta xoolahaas bixiyey alxamdulilah ajar iyo xasanaad allah sii ka bacdan gaalada allah jebi xasan gurgurta gacantahana midig allah soo geli gaalada allah jebi sidoo kale filimka waxaa kasoo muuqanaya qaar ka mid a dadkii la siiyey soddon iyo shan neef oo ari ah kuwaas oo iyaguna u mahad celiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dadkii la baxay xoolaha xasan cali weyne soddon iyo shan neef oorya la soo sii magacaydu xasan cali weyne deegaankayga arnasudiin walaalaha muslimka gacantay kala saaq wax lii siiyey soddon iyo shan neef ariya alxamdulilah rabbilcaalamiin gaalada laa jibiyo muslim gacantiis kora laa ka dhigo muuqaaladan ayaa ah kuwa taxane ah waxaana horey loo baahiyey ilaa toddoba muuqaal oo lagu soo bandhigayo mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix kuwaas oo laga qaybiyey deegaaniya degmooyinka dhac wilaayaadka islaamiga ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab